fariimaha rasuullada rasuullada cutubka koowaad
ti'ofilosow hadalkii hore waxaan ka qoray wax kasta oo ciise bilaabay inuu sameeyo oo baro ilaa maalintii sare loo qaaday isaga oo ka dambaysa wakhtiguu ruuxa quduuska ku amray rasuulladii uu doortay markuu xanuunsaday dabadeed iyagii ayuu isagoo nool waxyaalo badan oo la hubo isugu muujiyey oo muddo afartan maalmood ah ayuu iyagii u muuqday oo kala hadlay waxyaalaha ku saabsan boqortooyada ilaah oo intuu iyagii la shiray ayuu wuxuu kula dardaarmay oo ku yidhi yeruusaalem ha ka tegina laakiinse suga ballankii aabbaha oo aad iga maqasheen waayo runtii yooxana wuxuu dadka ku baabtiisay biyo laakiinse waxaa laydinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah maalmo aan badnayn dabadood sidaas daraaddeed markay isu yimaadeen ayay weyddiiyeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen rabbow ma haddeer baad boqortooyadaada u soo celinaysaa israa'iil markaasuu iyaga ku yidhi dantiina ma aha inaad ogaataan wakhtiyada iyo xilliyada uu aabbuhu amarkiisa kaga dhigay laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska ahi idinku soo dego oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan yeruusaalem iyo yuhuudiya oo dhan iyo samaariya iyo meesha dunida ugu fog oo kolkuu waxyaalahaas yidhi dabadeed iyagoo eegaya ayaa sare loo qaaday isagii oo daruur baa indhahoodii ka qarisay oo intuu sii socday iyagoo samada aad u fiirinaya ayaa waxaa isa soo ag taagay laba nin oo dhar cadcad qaba oo waxay ku yidhaahdeen nimankan reer galiiliyow maxaad la taagan tihiin oo aad samada u eegaysaan ciisehan samada laydinka sare qaaday sida aad u aragteen isagoo samada u socda oo kale ayuu u imaan doonaa markaasay yeruusaalem ku noqdeen iyagoo ka yimid buurtii saytuun loodhan jiray oo u dhowayd yeruusaalem oo u jirtay maalin sabtiyeed socodkeed oo markay magaaladii galeen waxay aadeen qoladii sare meeshay joogi jireen butros iyo yooxana iyo yacquub iyo andaros iyo filibos iyo toomas iyo bartolomeyos iyo matayos iyo yacquub in alfayos iyo simoon kiiro leh iyo yuudas ina yacquub kuwaas oo dhammo iyagoo isku wada qalbi ah ayay ku sii adkaysteen tukasho iyaga iyo dumarka iyo maryam oo ahayd ciise hooyadiis iyo walaalihiis oo wakhtigaas ayaa butros walaalaha dhexdooda istaagay oo waxaa wada jiray dad badan oo qiyaastoodu ahayd boqol iyo labaatan markaasuu yidhi walaalayaalow waxaa waajib ahaa in qorniinku noqdo kaas oo ruuxa qaduuska ahu waagii hore afka daa'uud kaga hadlay waxa ku saabsan yuudas oo ahaa kii waday kuwii qabtay ciise maxaa yeelay isaga waa laynagu tirshay oo shuqulkan ayuu qaybtiisii helay haddaba ninkaasu meel ayuu ku iibsaday abaalguudka xaqdarridiis oo intuu madax madax u dhacay ayuu dhexda ka kala dilaacay oo mindhicirkiisii oo dhammuna waa soo daatay kolkaasaa kuwii yeruusaalem joogay oo dhammu ay wada ogaadeen sidaas daraaddeed meeshaas waxaa afkooda loogu bixiyey akeldama taas oo micnaheedu yahay meeshii dhiigga waayo waxaa kitaabkii sabuuradda lagu qoray gurigiisu cidlo ha noqdo ninnana yuusan meeshaas degin iyo wakiilnimadiisa mid kale ha qabto haddaba nimankii inala socday wakhti kasta intuu rabbi ciise ina soo dhex galay innagana dhex baxay oo ka bilaabmay baabtiiskii yoxana ilaa maalintii sare laynooga qaaday isaga iyagii midkood waa inuu markhaati inagala ahaado sare kiciddiisa markaasay laba iska soo saareen kuwaas oo ahaa yuusuf oo la odhan jiray barsabaas ee nanaysiisu ahayd yustos iyo matiyas kolkaasay tukadeen oo yidhaahdeen rabbow adigoo garanaya qalbiga dadka oo dhan ma tus labadan kaa dooratay inuu gala meeshii shuqulkan iyo rasuulnimadan oo yuudas ka dhacay inuu meeshiisa tego markaasay u saami riteen saamigiina wuxuu ku dhacay matiyas oo isagana waxaa lagu daray koob iyo tobankii rasuul